بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم مطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والها رياحين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanna wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dodobagram iyo dib u laabashada afganistan ee maraykanka oo mar kale hadalhayn ballaaran abuurtay imaarada islaamiga afganistan oo goodis adag hawada u marisay trump sheegtayna in ballanqaad kasta oo washington ay u samayso aysan ku beddelanaynin taaka ka mid ah dhulka afganistan suudaan geerida oo noqotay mid lama huraan ah qofkii duqaymaha iyo dagaallada ka badbaada oo u dhimanaya gaajo aawadeed maamulka gumaystaha yuhuudda oo hanjabaad iyo eedeen isku dhafan u jeediyey dowladda shiinaha hal sanno kadib dilkii hoggaamiyihii maliishaadka isugu yeedhay xisbullah hay-adda sirdoonka muusaad oo markii ugu horaysay tafaasiil ka bixisay qaabkii loo dilay xasan nasrallah qodobadaas kuwo kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii kow iyo labaatanaad ee taxanaha mafaahiim ay habboon tahay in la saxo ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم مطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها
waa hagaag waa maalinimo isniin ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay soddonka bisha rabiicul awal sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobka ugu horeeyana waxa uu noqonayaa qabsashada saldhigga bagram iyo dib u laabashada maraykanka ee afghanistan ayaa ah khabarka ugu weyn ay hadal hayaan warbaahinnada caalamka kadib markii donald trump uu ka dhawaajiyey in laga maarmaan ay tahay in saldhiggaasi lagu soo wareejiyo imaarada islaamiga afghanistan ayaa ka hadashay tallaabadaasi iyadoo gaashaanka u daruurtay hadalka ka soo yeeray washington qodobkaas iyo kuwo kale waxaan maanta ku falanqaynaynaa xubinta wargeysyada oo aalaaba halkan inooga soo jeediyo walaalkeen eliyaas cabdulaahi bismillaah suhayb aad baad u mahadsan tahay waxaan ugu horayntii xubinta maanta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa imaarada islaamiga ah oo mar kale ka hadashay goodis ka soo baxay trump oo ku aadanaa in ay la wareegayaan saldhigga bagram ee gudaha afghanistan haddaba sidee ayuu u dhignaa hadalkii ka soo baxay trump iyo jawaab celintii uu sameeyey wasiirka difaaca ee imaarada islaamiga ah ee afghanistan sida ay daabaceen wargeyse fara badan oo uu ka mid yahay dahiil imaarada islaamiga ah ee afghanistan ayaa si kulul mar kale uga falcelisay hadal ka soo yeeray madaxweynaha maraykanka donald trump kaasoo ahaa goodis cad oo uu u dirayey imaarada islaamiga ah ee afghanistan si uu u helo saldhigga bagram ee gudaha waddankaas balse mar kale imaarada ayaa si toos ah uga falcelisay tani waxayna bixisay jawaab isku duubni iyo diidmo ay ka buuxdo iyadoona wasiirka difaaca ee imaarada uu soo saaray war kulul oo ku socday xukuumadda uu hogaamiyo donald trump ugu horrayntii hadalka donald trump ayaa u dhignaa sida tan haddii afghanistan aysan saldhigga bagram dib u siin kubii dhisay oo maraykanka ah wax xun ayaa dhici doona markaas kadib ayuu wasiirka difaaca afghanistan sheekh maxamed yacquub mujaahid yidhi haddii aad joogi weydaan oo aad rabtaan inaad saldhiggan qaadataan waxaan diyaar u nahay inaan idinla dagaalna labaatan sano oo kale taasoo mar kale ku dhammaan doonta inaad ka carartaan hubkiinna sida wargeyska bolitico uu daabacayo donald trump iyo guud ahaanba dowladda maraykanka weli waxay uga quusan ladahay saldhigga backgram waa mid istraatiiji ah oo xukuumadda washington ay ku sugnayd in muddo ah oo keliya hal kilomitir u jira goobta shiinuhu uu ku farsameeyo hubkiisa nuyukliyerka sidoo kale maraykanka saldhigga backgram waxa uu ka samayn jiray duulimaadyadu qiimo xambaarsan markii hadalka marka hore uu ka soo baxayo donald trump ee ahaa in dib ay u helaan saldhigga backgram ayay filashadiisu ahayd in imaaradu ay soo dhoweyn doonto midaas balse jawaabta ka soo baxday wasiirka difaaca imaarada islaamiga ah ayaa noqotay mid dhabanahaysi ku riday maraykanka iyo intii kale ee u hanqaltaagaysay in dib ciidankooda ay ugu celiyaan gudaha dalka afghanistan iyagoo markan adeegsanaya shaar ka duwan midkii hore ee duulaanka ahaa suudaan oo ay geeridu ka noqotay mid lama huraan ah qofkii duqayn ka badbaadana uu u dhiman doono gaajo awadeed wargeyska washington boost ayaa daabacay warbixin si guud u iftiimisay xaaladda waddanka suudaan si gaar ahaaneedna tooshka ugu qabatay xaaladda magaalada alfaashir ee caasimadda gobolka waqooyi ee daarfuur ugu horrayntii waxaa xogta lagu bilaabayaa in magaaladan oo ay hadda ku nool yihiin in ka badan laba boqol iyo konton qof oo suudaaniyiin ah ay ku jirta xaalado fara badan oo aanan la suurayn karin sida gaajo oo ay tobankii daqiiqaba u lee'anayaan dad hor leh qofka aanan ku dhiman duqaymaha dhacaya iyo cudurrada laayaanka ah ee ka qarxay gudaha magaalada waxaa lama huraan noqonaysa inuusan ka badbaadin gaajo ama in loo geysta kufsi ama afduub saxiifaddu waxay xusaysaa in alfaashir oo ahayd saldhiggii ugu dambeeyey ee laga faramaroojiyey ciidanka milatariga suudaan ay hadda gebi ahaanba hareereeyeen ciidanka r s f waxayna maleeshiyaadkan ku xireen derbi gaaraya ilaa kow iyo soddon kilomitir oo gebi ahaantiisba ku wareegsan magaalada taasoo aanan hal ruux xitaa u suuragelinayn in uu ka baxsado maadaama gidaaradu ay hareer fadhiyaan ciidan fara badan oo ka tirsan kuwa r s f ilaa soddon iyo lix isbitaal oo ku yaalay gudaha magaalada alfaashir waxaa keliya hadda shaqaynaya hal isbitaal taasoo muujinaysa heerka caafimaadka bulshada halkaasi ku nool uu gaarsiisan yahay biyaha la cabo oo iyagana yaraaday waa dhibaato kale oo ka jirta gudaha magaalada alfaashir waxaa dhowr jeer la duqeeyey xarumihii biyaha waxaana sii fidaya xanuunno fara badan oo ay sababeen cabista biyaha wasaqda leh waxaa sidoo kale xusid mudan in qiimaha maciishadda uu sii saramaraya marba marka ka dambaysa iyadoo halkii kiile ee bur ah qiimihiisa hadda uu maraya lacag gaaraysa ilaa soddon dollar kiiladii digirta ayaana iyadana gaartay ilaa konton iyo saddex dollar taasoo ka dhigan in helitaanka raashin ay bulshada magaalada alfaashir ku noqotay riyo fog oo aysan marnaba rumayn karin wargeyska baaritaankan sameeyey oo ay warbixintiisa gunaanad kusii dhowdahay ayaa sheegaya in mid ka mid ah qisooyinka taabashada leh ee laga soo diiwaangeliyey gudaha magaalada alfaashir ay tahay haweenay lagu magacaabo faatima oo soddon iyo kow jir ah taasoo haysatay ilaa saddex carruur ah mid ka mid ah ayaa lagu dilay weerar lagu soo qaaday xerada barakacayaasha ee zamzam sidoo kale seygeeda waxaa soo gaaray dhaawac halis ah oo uusan ilaa hadda u helin daawo dhammaystiran waxayna iyada iyo labadeeda carruur hadda ku nool yihiin goob markii hore ahayd iskuul si ay gabaad uga noqoto duqaynta iyo rasaasta dhacaysa saacad weliba dhammaan dadka ku nool magaalada alfaashir waa kuwa sugaya geerida waxaa sidaas gunaanadkii yidhi mid ka mid ah shakhsiyaadka ku nool magaaladan go'doonsan ee sannadkan noqotay khasada labaad ee lagu dhibaataynaya muslimiinta suudaan yuhuudda oo hanjabaad iyo eedeen isku dhafan u jeedisay dowladda shiinaha kana dhawaajisay waxyaabo badan haddaba maxay tahay sababtu wargeyska the times of israel ayaa daabacay warbixin ka hadlaysa in ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu uu si cad u sheegay in dowladda shiinaha ay hogaaminayso olole caalami ah oo lagu doonaya in siyaasad ahaan loo dumiyo maamulka gumaystaha yuhuudda gaar ahaan gudaha warbaahinta galbeedka ayuu shiinuhu ka abaabulayaa ayuu yidhi netanyahu ololahan la doonaya in dhidibada loogu siibo maamulkooda madhalayska ah waxa uu netanyahu sheegayaa in shiinuhu uu marba marka ka dambaysa isku dayayo in uu baabi'iyo guud ahaan taageerada maamulka yuhuudda islamarkaana uu dowladaha taageero waqti xaadirkan uu ku qanciyo in ay joojiyaan taageerada xukuumaddooda madaxa maamulka gumaystaha yuhuudda oo hadalkiisa sii wataa ayaa sheegay in middan ujeedka ugu weyn shiinuhu uu ka leeyahay ay tahay in gebi ahaanba la go'doomiyo maamulka gumaystaha yuhuudda siyaasad ahaan islamarkaana uu noqdo mid keli ku ah saaxada dagaalka balse waxaan haysanaa ayuu yidhi maraykanka oo aanan marnaba ka tanaasulayn saaxiibtinimadeenna iyo inuuna garab taagan yahay had iyo jeer ra-iisul wasaaraha gumaystaha yuhuudda ayaa sidoo kale caddaynaya in waqti xaadirkan siyaasadda ugu liidataa ay ka wajahayaan dalalka yurub intooda badan taasina ay sabab u tahay ololahan uu garwadeenka ka yahay shiinaha ee warbaahinta ka socda islamarkaana lagu go'doominayo maamulka gumaystaha yuhuudda marka laga hadlayo jaanibka siyaasadda hay-adda sirdoonka muusaad oo xog hor leh ka soo bandhigtay qaabkii uu u dhacay dilkii xasan nasrullah hogaamiyihii ururka shiiciga ah ee isugu yeera xisbullah xilli geeridiisa ay ka soo wareegatay muddo sannad ah wargeeska yadiico daxranood ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlayo in hay-adda sirdoonka muusaad ay soo bandhigtay faahfaahin hor leh oo ku saabsan sidii uu u dhacay dilkii hogaamiyihii ururka isugu yeera xisbullah xasan nasrullah xilli muddo sannad kaamil ah ay ka soo wareegatay maalinkii lagu beegsaday duqaynta dhanka cirka ah waxay saxiifadda ugu horrayntii ku bilowday warbixinteeda kani ma ahayn oo keliya weerar dhanka cirka ah oo la fuliyey balse waxa uu tusaale u ahaa howlgallada qarsoon ee isku dhafan ee ay muusaad ka waday gudaha dalka lubnaan waxay xogtu caddaynaysaa in intii aan la beegsan xasan nasrullah qorshihiisa la dejinayey muddo fog iyadoo hay-adda sirdoonka maamulka gumaystaha yuhuudda ee muusaad ay gudaha dalka lubnaan keensatay sirdoonno iyo wakiillo loogu talagalay in ay si rasmi ahba u tagaan goobta la doonayo in laga fuliyo howlgalka wargeeska yadiico daxranood oo xogtiisa ay sii socotaa ayaa tilmaamaya in wakiiladii sirdoon ee loogu talagalay in howlgalkan ay soo dhammeeyaan ay horraantii bishii sebteembar yimaadeen gudaha aaggii ugu ammaanka badnaa ee ay ku sugnaayeen ciidankii xisbullah kaasuu ku yaalay koonfurta bayruud wakiiladan ayaa lagu amray in ay gaaraan oo ay gudaha u galaan mid ka mid ah dhismayaashii ugu ammaanka badnaa islamarkaana xafiiska u ahaa qaar ka mid ah saraakiisha ugu sarsaraysa ururka isugu yeera xisbullah halkanna waxaa la soo hubiyey markaas ayay warbixintu leedahay in ay ku kulmi doonaan xasan nasrullah iyo saraakiil kale oo ka socday dhanka iiraan hay-adda muusaad oo halkeeda kasii wada bandhigidda iyo faahfaahinta ay ka bixinayso qaabkii loo dilay xasan nasrullah ayaa sheegtay in wasaaradda difaaca maamulka gumaystaha yuhuudda weerarkan ay ka saacideen shirkada ay ugu horreysa midda militari ee soo saarta diyaaradaha dagaalka faransiiska ee rivali waxaana mar qura lagu dhuftay ayay yidhaahdeen ilaa siddeetan iyo saddex bambo oo midkiiba miisaankiisa uu yahay ilaa hal tan waxaana mar qura la soo tabiyey in la dilay xasan nasrullah iyo rag kale oo isaga meesha kula sugnaa sidoo kalena ay dhinteen ilaa saddex boqol oo xubnood oo ku sugnaa dhismayaashii ku yaallay hareeraha goobtii la beegsaday guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى waa hagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xalqada kow iyo labaatanaad ee taxanaha mafaahiim ay habboon tahay in la saxo oo aad ku dhegaysataan silsiladda dhegaysiga dhigaalada alaaba halkan waxaa inooga soo jeediyaa walaalkeen faysal mahad
فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا لنا فكرنا
انحصر مفهوم العبادة في الأجيال المتأخرة وكل شيء في حياة المسلمين أصابه هذا الانحسار وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى ولا عجب أن ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ما كانت الأجيال الأولى غثاء إنما كانت بنيانا راسخا كانت قوة كانت هي أمة العلم في الأرض أمة الحضارة في الأرض أمة الأخلاق في الأرض أمة كل شيء كانت هذه الأمة فصارت غثاء كغثاء السيل حين نسيت كتابها حين نسيت أن مقتضيات لا إله إلا الله تشمل الحياة كلها
لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu wacanuu wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan ku soo dhowaada xalqada kow iyo labaatanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrino kitaabka mafaahiimu yenbagii an tusaxax xalqadeennii toddobaadkii hore waxaan uga soo sheekaynay sidii ay u fahmeen jiilkii hore ridwaanullaahi calayhim muqtadayaadka laa ilaaha ila allah kitaabka allah iyo tacliinta rasuulka sala allahu calayhi wasallam xalqadeennaanna waxaan ku qaadaadhigi doonnaa qodobka ugu dambeeya ee fasalkan kaasoo ah waddada badbaadada marka aan dadka ku leenahay waddada badbaadada waa in la saxaa mafaahiimta si gaar ah mafhuumka laa ilaaha ila allah waxay dad badan afka la taagayaan la yaab kuwo badanna way nagu inkirayaan qaar ka mid ah dadka waxay waddada badbaadada u arkaan la dagaalanka faqriga jahliga iyo jirada iyo in la dhiso dhaqaale sal adag leh in la quudiyo mid weliba oo baahan mid kastoo shaqayn karana uu shaqo helo mid weliba oo aqoon lehna uu dadka wax baro qaarkoodna waxay waddada badbaadada u arkaan in meesha laga saaro dib u dhaca ilbaxnimada maadiga aqoonta iyo teknolojiyadda kuwo kalena waxay u arkaan in la hagaajiyo akhlaaqda sii burburaysa laaluushka faafay beenta nifaaqa khiyaanada ihmaalinta fuliynimada dib u gurashada damiirkii oo dhintay iyo inaan waxba loo aaba yeelin qaarkoodna waxay waddada badbaadada u arkaan midaynta kelimadda in meesha laga saaro kala tagga safkana la mideeyo meeshana sidoo kale laga saaro colaadda iyo carrada danta guudna laga hormariyo wax weliba qaar kalena wax kale ayay u arkaan qolo welibana sibay wax u aragtaa annaguna waxaan leenahay haa dhammaan arrimahaasi waxaa loo baahan yahay in la hagaajiyo laakiin waxaa isweyddiin mudan sidee lagu gaarayaa qarni kaamil ah ayaan soo tijaabinnay inaan hagaajinno dhammaan arrimahaasi waxaan furnay madaariis macaahid iyo jaamicaad waxaan dhisnay waddooyin iyo warshado waddooyinkana gawaari ayaan ka buuxinnay guryahana waxaan soo dhoobnay tallaajado iyo qalabyada diirimadyada iyo telefishinada dhammaan arrimahaasina qadar fiican ayaan ka samaynay maxaa xiga marka dhammaan dhibaatooyinkiina haystay way sii kordheen dhibaatooyinkana way sii adkaadeen waxaana noo kordhay taagdari iyo liidnaan ummadaha oo keliyana ma noqon kuwa isugu kaaya habarwacanaya sidaba raggu ay isugu wacdaan xeerada cuntada balse kuwii liitay ee jihooyinka ku faafsanaa allahna uu ku suntay lidnaanta ayaa ka mid noqday kuwa ugu horeeya ee xeerada loogu wacay iyo kuwa ugu horeeya ee boobaya hantida acraadda iyo dhiigagga annaguna waxaan leenahay waddada badbaadada waa in la saxaa mafaahiimta islaamiga ah iyadoo laga soo bilaabayo mafhuumka laa ilaaha ila allah dadkuba afka ha la kala taagaane la yaab kuwa wax inkirana haba nagu inkiraane kuwa ay la tahay in laa ilaaha ila allah ay tahay kelimad afka un looga dhawaaqo shaki la'aan waxay afka la taagi doonaan layaab iyo inkiraad maxaa yeelay waxay arkayaan kelimadda oo maalinkiiba malaayiin jeer lagu dhawaaqayo isla wakhtigaasna waxay arkaan in xumaanta aanay goobteeda ka dhaqaaqin bal waxay arkaan xumaanta oo sii fidaysa siina darnaanaysa xajmigeedana uu sii kordhayo maalinba maalinta xigta kuwa u maleeya in danta laga leeyahay laa ilaaha ila allah ay tahay oo keliya rumayn iyo qiraan lah shaki la'aan waxay taagi doonaan afka maxaa yeelay sida ay la tahay waxay arkaan in rumaynta la helay qiraalkana wayba arkaan kadibna uma muuqato hal mushkilad oo la xaliyey iyo dhibaato keliya oo faydmi rabta kuwa si guud u arka in caqiidada ay tahay lama taabtaan hoggaansanna si dhab ah loo helay waxay ku dadaali doonaan arrin kale oo aan caqiidada ahayn maxaa yeelay aragtidooda waxay ula muuqataa in caqiidada la helay waxna aanay ka beddelaynin waaqica mana u muuqato inay mustaqbalka dhow iyo midka fogba ay wax ka beddeli doonto kuwani kuwaas iyo kuwo kaleba waxaa saameeyey fakarka irjaaga kaasoo laa ilaaha ila allah ka faarujiyey nuxurkii ay xambaarsanayd una beddelay kelimad looga dhawaaqo afka oo keliya oo aan lahayn waxay ku tusinayso islamarkaana aanu jirin miisaan ay ku leedahay waaqica nolosha annaguna markaan inkirayno fikirkaasi irjaaga ah kuna baaqayno in la saxo oo la toosiyo uma samaynayno oo keliya dood maskaxeed laakiin waxaan aragnaa inuu raadad sun ah ku yeeshay nolosha ummadda markaas ka dibna uu u dusay ruuxda islaamka waxaan jecel lahay inaan isweydiinno si aan waddada badbaadada u aqoonsanno xanuunnada ay ka cabanayaan maanta muslimiinta ah dibudhaca xagga cilmiga ilbaxnimada fikirka akhlaaqda dhaqaalaha siyaasadda maadiga iyo wixii la mid ah ma xanuunno islaami ahbaa bimacnaa ma waxay ka dhasheen qaadashada ay ummaddu qaadatay diinta islaamka dhaqangelinta islaamka iyo ilaalinta islaamka si aan ugu jawaabno jawaab cilmiyeysan oo waaqici ah taas oo aan ka soo fulin hawo islamarkaana dhaqaajinaynin casabiyad waxaan isweydiinaynaa mujtamacii koowaad ee qaatay islaamka ku dhaqmay islamarkaana xifdiyey ma ku tilmaannaa mid ka mida cudurradan ama aad ayuu uga duwanaa suuradda aynu maanta la nool nahay kadib waxaan isweydiinaynaa si aannu natiijada u gaarno labada jiilkeebaa si dhaba u xaqiijiyey waxay keensanayso laa ilaaha ila allah iyo jiilkeebaa laa ilaaha ila allah ka saaray waxay xambaarsanayd oo dhab ah kana dhigay kelimad afka un looga dhawaaqo haddii aynu jawaabta garanno waxaannu ogaanaynaa sirta ku duugan xanuunnada ku dhacay xilligan caalamka islaamka xaqiiqadu waxay tahay laa ilaaha ila allah oo keliya ma ahan midka uu mafhuumkeedu ka qaldamay jiilashan dambe balse waxaa ka qaldamay dhammaan mafaahiimta islaamka iyadoo aan la kala reebin xaqiiqadana waxay tahay in waaqican mucaasirka uu yahay natiijo ka dhalatay fasaadka ku dhacay mar qura dhammaan mafaahiimta sidaba inoogu caddaan doonto markaan aqrino mafhuumka cibaadada mafhuumka qadaha iyo qadarka mafhuumka adduunyada iyo aakhirada iyo mafhuumka ilbaxnimada iyo dhismaha dhulka laakiin laa ilaaha ila allah waa tiirka koowaad uguna weyn ee islaamka sidaan horayba u soo tilmaannay sidaa darteed saamaynta ka dhalatay waxay noqotay tan ugu weyn uguna halista badan ha noqoto marka loo dhaqangeliyo sidii ugu wanaagsanayd ama marka laga leexiyo xaqiiqdeeda sidaa darteed ayuu islaamku daryeel xooggan u siiyey qadiyaddan saddex iyo toban sano oo la joogay makaah iyo dhammaan xilligii madiina waxaa lama huraan ah inaan maankeenna dib ugu celinno muqtadayaadka laa ilaaha ila allah sida ay u weeleeyeen jiilkii hore iyagoo ka ambaqaadaya tacliinta allah iyo rasuulkiisa sala allahu calayhi wasallam muftadaha koowaad ee kelimaddan waa tawxiidka rubuubiyada tawxiidka uluuhiyada iyo tawxiidul asmaa'i waasifaat muqtadaheeda labaadna waa in cibaadada allaah oo keliya la siiyaa iyadoo aanay jirin wax lala wadaajinayo muqtadaheeda saddexaad waa in loo xukun tago shareecada allaah lagana tagaa sharaa'icda kale tawxiidulxaakimiya muqtadaheeda afaraad waa in loo istaagaa gudashada waajibaadka uu allaah saaray mu'miniinta oo ka duwan intaan soo sheegnay waxaa ka mid ah barashada cilmiga in dhulka lagu camiro waxa uu keensanayo manhajka rabbaaniga ah in loo diyaargaroowo cadowga allaah in dhulka lagu faafiyo dacwada waxaana ugu weyn jihaadka waddada allaah muqtadaheeda shanaad waa in dhaqan laga dhigtaa akhlaaqiyaadka laa ilaaha ila allah akhlaaqdaas oo si faahfaahsan loogu sheegay kitaabka iyo sunnaha kanima tafsiir aan u samaynay baa muqtadayaadka laa ilaaha ila allah oo aynan u haynin wax daliilah mid ka mid a ragga ka shaqeeya dacwada ayaa maalin maalmaha ka mid ah wuxuu igu yidhi su'aashiisuna waxaan ka dareemayey daacadnimo rasuulka sala allahu calayhi wasallam wuxuu noo sheegay in islaamka lagu dhisay shan qiritaanka inaannu jirin macbuud xaq lagu caabudo oo aan ahayn allaah iyo in nebi moxamed uu yahay rasuulka allah oogidda salaadda bixinta sakada soomidda ramadaanka iyo in la xajiyo beydka qofkii awooda ee adigu halkee kala timid shardigan ah in loo xukun tago shareecada allaah maxaadna ku dhisatay inay ka mid tahay muqtadayaadka laa ilaaha ila allah iyadoo rasuulka sala allahu calayhi wasallam aanu dalban waxaan ka ahayn in lagu dhawaaqo kelimaddaasi markiiba waxaan ku idhi shardi ka dhigidda in loo xukun tago shareecada allaah waxay ku caddahay kitaabka allah allah waxa uu leeyahay فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما
amaa in amarkan lagu daro muqtadayaadka laa ilaaha ila allah waa arrin caanka ah diinta maadaama aan qirnayba in iimaanku xaqiiqoobaynin in loo xukun tago shareecada allah mooye halkuu marka taxaakumka ka soo gelayaa arkaamta islaamka ma wuxuu ka soo gelayaa salaadda ama wuxuu ka soo gelayaa sakada ama wuxuu ka soo gelayaa soonka ama wuxuu ka soo gelayaa xashka haddii marka taxaakumka uu ka soo geli waayo mid ka mid a arkaantan ma waxaa hadhay ilaa inuu ka soo gala mooye rugniga koowaad oo ah rugniga laa ilaaha ila allah kaasoo ka dhigan in la laasimo wax weliba oo ka yimid xagga allah sidaasna marka uu shardiga taxaakumka uu ka soo galo shareecada allah sidaba takaaliifta oo idil oo uu allaah waajibiyey ay uga soo gelayaan xaqiiqada islaamka oo idil waa muqtadaha laa ilaaha ila allah maxaa yeelay muqtadaha in la qiro in allaah uu la keli noqday boqortinimadiisa oo aanu jirin wax lala wadaajiyo sidoo kale uu la keli noqday abuurka iyo maamulka risqiga iyo awoodda ayaa ah in isaga oo keliya la caabudo waxna aana la wadaajinin laguna addeeco wax weliba oo uu faray isku keenidda wuxuu farayna waa islaamka haddii allah subxaanahu wa tacaala uu soo muujiyey cibaadaad gaar ah oo uu ka dhigay arkaan iskood u taagan waajibaadka kale ee soo haray waxaa lama huraan ah inay soo galaan rugniga koowaad ee shaamilka ah kaasoo urursaday islaamkoo idil iyo wax weliba oo islaamku ka koobnaa haddii aanay sidaas ahayn murji'ada kuwoodii hore iyo kuwoodii dambaba ha inoo sheegaan takaaliiftaasi halka ay ka gelayaan arkaanta islaamka haddii aanay gelaynin mid ka mida arkaantaasna ha inoo sheegaan booska ay ka joogto islaamka iyagoo weliba ah takaaliif waajib ah qaarkoodna sida taxkiimka shareecada allaah ay soo hoosgelayso asalka ictiqaadka micnaha qiraalka shahaadada sidaan marar badan soo tilmaannay waa in la laasimo wax weliba oo allah xaggiisa ka yimid waxaana markaa soo hoosgelaya dhammaan takaaliifta uu allaah waajib yeelay iyadoo aan la kala reebaynin halkan uma joogno inaan kala shaandhayno mukhaalafaadka ka dhacaya basharka marka laga hadlayo xaqiijinta muqtadayaadka laa ilaaha ila allah iyo midka ku dhacaya daa'irada dembiyada yaryar ama midka ku dhacaya daa'irada kabaa'irta ama midka ku dhacaya daa'irada shirkiga maxaa yeelay waxaan halkan uga hadlaynaa raadadka ka dhalanaya haddii ay dadku u gutaan dhammaan muqtadayaadka laa ilaaha ila allah sida ugu saxan iyo raadka bilcagsiga ah ee ka dhalanaya in laa ilaaha ila allah laga dhartiro wixii ay xambaarsanayd lagana dhigo keliya kelimad afka looga dhawaaqo oo aan lahayn waxay keensanayso oo waaqici ah ha noqdo arrinkaasi shirki ama macsiyo oo keliya laakiin taasi nooma diidayso inaan si fudud u tilmaanno in inxiraaf weliba oo ku dhaca tawxiidul ictiqaad tawxiidka uluuhiyada rubuubiyada iyo al asmaa wasifaat uu yahay shirki iyo in inxiraaf weliba oo ku dhaca tawxiidulcibaada bimacnaa in cibaado nooc weliba oo ay leedahay la siiyo allah iyadoo aan waxba lala wadaajinaynin uu yahay shirki iyo inxiraaf weliba oo ku dhaca tawxiidka xaakimiyada in loo xukun tago shareecada allah uu sidoo kale yahay shirki dhammaan saddexdaasi waxay hal mustawa ku leeyihiin caqiidada shirki weliba oo ku dhaca saddexdaas mid ka mid ahna waa shirki weyn oo looga baxayo diinta allah waxa uu qur-aanka ku leeyahay وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء tani waxaa soo hoosgelaya shirkiga cibaadada iyo shirkiga xaakimiyada اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا وما امروا الا ليعبدوا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون
sidoo kale tani waxaa soo hoosgelaya shirkiga xaakimiyadda iyo shirkiga ictiqaadka dhammaantoodana waa isku mid بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم halkan ayaan ku soo gebagabayn doonnaa xalqadeenna kow iyo labaatanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrinno kitaabka mafaahiim ay habboon tahay in la saxo sidaas iyo nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu
ما فهيم قد جاءنا البيان بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها waa hagaag guud ahaan intaasi aan ku soo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sida ay nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
حين قد فحت غوانيها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى